فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobada aan caawa idinkuga hayna waxaa ka mid ah weerar khasaare geystay oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xukun dil ah oo ka dhacay isla gobolka shabeellaha dhexe munaasabad dhiirigelin u ahayd arday baratay luuqadda carabiga ayaa ka dhacday degmada saakow ee walaayada jubbooyinka axmaarada iyo qowmiyado kale ayaa ku sii fidaya dhulka soomaali galbeed iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka koronafirus waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar waxa ay ku qaadeen koontaroolka laga galo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka weerarka ayaa waxaa lagu dilay hal askari halka laba kalena lagu dhaawacay iyadoona laga soo furtay qori iyo booshkiisa waxay dhacdadan ku soo aadaysaa iyadoo xalay mujaahidiinta degmada dhobley ay ku dileen afar askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland kana soo furteen afar qori لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
war ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta alqaacida waxaana halkan ka soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka ee majalada caanka ah ee ummatun waaxida islamarkaana ay soo saarto muasada warbaahineed ee asxaab ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay tarjamada luuqada ingiliishka ee cadadka labaad ee majalada ummatun waaxida oo horay ugu soo baxay luuqada carabiga waxaana tarjamada cadadkan horedhac looga dhigay maqaal si gaara uga hadlaya ee banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka ee ka dhashay dilkii dhowaan ciidamada booliiska maraykanka ay u geysteen georgi fluid oo ahaa muwaadin amerikaan ah oo si xun ugu dhintay gacanta ciidanka booliiska gaar ahaan kuwa cadaanka ah koofirka guud ee cadadkan ee waxaa laga dhigay sawirka calanka maraykanka oo hoos ka gubanaya islamarkaana uu hoos yaalo ee sawirka george fluid taas oo ka dhigan in dilkii george fluid ay ciidanka booliisku u geysteen uu sabab u noqday sida la filayo in dalka maraykanka uu burburo islamarkaana meelaha qaar xitaa la arkayay dadka dibadbaxyada dhigaya oo gubaya calanka maraykanka maqaalkan looga hadlayo banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka waxaa ciwaan looga dhigay ee maraykanka wuu gubanayaa ee waxaana qoraaga maqaalka uu si faahfaahsan oga hadlay ee dhibaatooyinka ka jira dalka maraykanka ee haatan la qiyaasayo inay keeni doonaan ama ay horseedi doonaan in dalka maraykanka ee kontanka gobol ka kooban uu kala go-o islamarkaana uu sidaas ku burburo ee qoraaga maqaalka wuxuu leeyahay koroonaha kala qaybsanaanta arrimaha gudaha cunsuriyadda dhaqaaladarida bahasan iyo weerarada ay mujaahidiintu fulinayaan shantaas arrin ayuu sheegay inay yihiin ee halisida hadda handadaya ee jiritaanka maraykanka islamarkaana la filayo in ee dalka maraykanka oo mar isku tilmaami jiray inuu yahay awoodda ugu weyn ee caalamka ka jirta uu burburo si aan kasoo kabashiyo soo noqod lahayn sida la filayo waxaa maqaalka lagu soo qaatay dhacdadii gelgeshay gudaha dalka maraykanka oo sarkaal cadaan ah uu si xun ugu dilay george flid oo ahaa muwaadin amerikaan ah asal ahaanna kasoo jeeda wadamada africa ee waxaana lagu soo qaatay qaar ka mid a hadaladii uu ku dhawaaqayay george flid oo ahaa ee ma neefsan karo ee taasoo dabcan noqotay ee halhays iyo shicaar ee kiciya ee dad badan oo amerikaan ah haba ugu badnaadaan ee kuwa madowga ah ee weligoodba lagu adoonsan jiray dalka maraykanka islamarkaana ee dadka cadaanka ah ee maraykanka ku nool ay u arkaan dadkaas madowga ah inay yihiin addoommo iyagu leeyihiin ayna tahay inay u shaqeeyaan islamarkaana la-asan oo aan xuquuq u lahayn ee muqawimaadka ugu yar ee nolosha oo qofka amerikaanka caadiga ah uu dabcan helo wuxuu maqaalku sheegayaa in cudurka cunsuriyadda uu bannaanka usoo baxay calaamadihiisana la arkay lana filayo in guud ahaan dalka maraykanka uu saameeyo ee islamarkaana uu dhulka la galo ee jiritaanka maraykanka sidaasna uu ku burburo dalka maraykanka oo uu ku noqdo dal ee maalin maalmaha ka mida ee jiri jiray adduunkana soo maray wuxuu maqaalku sidoo kale soo hadal qaadaya ee siyaasiyiinta ka socda xisbiga dimuqraadiga oo marar badan sheegta inay wax u qabanayaan dadka madowga ah isagoona maqaalka tusaale ahaan usoo qaadanaya ee barag obama oo ahaa madaxweyne madow ah oo kasoo jeeda dadka afrikaanka ee dega dalka maraykanka kaasoo sida warbixinta lagu sheegayo soo galay aqalka cad ee maraykanka isagoo aan waxba wadan markii uu baxayena ee la laabtay oo la baxay ee malaayiin dollar isagoo ay qasnadihiisa iyo akoonada uu bankiga ku leeyahay ugu jirto ee marka wuxuu maqaalku sheegayaa in dadkan ee siyaasiyiinta ah ee u ololeynaya ama sheeganaya inay ee ka shaqaynayaan ee maslaxadda iyo badqabka dadka madowga ah aanay daacad ka ahayn arrinkaas oo yihiin calooshood u shaqaystayaal doonaya keliya ama ka fekeraya waxa jeebkooda ku dhacaya ee wuxuu maqaalku sidoo kale soo hadal qaadayaa hadallo isdhaafsadeen ee donald trump madaxweynaha maraykanka oo dhakhaatiir badan oo amerikaan ah ay ku tilmaameen inuu yahay qof waalan iyo haweeneyda ee ka tirsan kongareeska maraykanka ee nancy belosi lagu magacaabo kuwaasoo hadallo aad u kulul ee isku dhaafsaday baraha internetka iyo warbaahinta wuxuu sidoo kale maqaalku soo hadal qaadayaa ee radu ficilka uu donald trump sameeyey markii ay banaanbaxidu dhaceen ee taasoo ahayd inuu ku hanjabay inuu ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga maraykanka uu keeni doono awoodna uu ku wajihi doono dadka dibadbaxyada dhigaya marka qoraaga maqaalka wuxuu isweydiinayaa ee donald trump ma wuxuu noqon doonaa sidii ee mucamar alkhadaafi oo markii banaanbaxyada ay ka bilowdeen dalka libiya isagoo jeesjeesaya laamiyada usoo baxay kuna celcelinayay zanga zanga markii dambena ku baxay ee gacanta kacdoon wadayaasha mise wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha afgembiga ee masar ciisi kaas oo kumanaan ruux ku xasuuqay fagaarayaal ku yaala magaalada alqaahira oo ugu caansanaa fagaaraha raabicat alcadawi wuxuu marka qoraagu leeyahay aan u kaadinno oo aan aragno wax dhici doona dabcanna waa labada arrin ee la filan karo haddii donald trump uu awood ku wajaho ee shacabka maraykanka inuu laayo dad badan oo aad u badan oo kumanaan gaaraya haddii banaanbaxyadu ay sii socdaan dadka caradooduna ay sii xoogaysatana waxaa dhici karta inay u dhacaan aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka kuwaasoo haatanba dadka laga celcelinayo oo maalmihii lasoo dhaafay ee banaanbaxyada ugu xoogan ee ka dhacayay magaalada washington waxay ka dhacayeen agagaarka iyo kasoo horjeedka ee aqalka cad ee maraykanka ee dad badan oo amerikaan ah oo dibadbaxyada dhigayay ayaana isku dayay inay u dhacaan oo ay ka boodaan derbiga aqalka cad ee maraykanka ee dhanka mujaahidiinta ee wuxuu qoraaga maqaalku sheegaya in mujaahidiintu ay sii wadi doonaan howlgallada ay ku difaacayaan ummadooda muslimka ah ee weerarkii ugu dambeeyey ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha maraykankana ee wuxuu ahaa sida warbixinta lagu sheegay ee weerarkii uu fuliyey moxamed siciid ashumraani ee kaasoo ka dhacay saldhigga bensacola ee gobolka florida ee dalka maraykanka marka qoraagu wuxuu leeyahay muslimiintu ma sii amba qaadi doonaan ee safarkaas ee dhammaadkiisa uu yahay laba arrin midood oo ah in la guulaysto ama in shahaado la helo isagoona soo qaadanaya aayadda konton iyo labaad ee suuratu towba oo ahayd qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabi min cindihi ow biaydina maqaalkan lagu qoray majalada ummatun waaxida loogana hadlayo dibadbaxyada dalka maraykanka waxaa sidoo kale lagu sheegayaa in la qiyaasayo in dagaal sokeeye uu lagu halagalo dalka maraykanka kaasoo horseedi doona in si buuxda uu u burburo dalka maraykanka qoraag wuxuu leeyahay horey dalka maraykanka dagaalo sokeeye ayaa kaga dhacay waxaana ay kusoo biyashubmeen in kontonka gobol ee haatan ee laysku yidhaahdo ee united state ay midoobaan ee sidaasna ku noqdaan ee wadanka maraykanka marka wuxuu leeyahay mar kale haddii dagaalo sokeeye ay ka bilowdaan dalka maraykanka waxay natiijadu noqon inuu burburo dalka maraykanka kontonkii gobol ee markii hore awoodda iyo xooga la isugu keenana ay kala tagaan waxaa sidoo kale maqaalka si gaara loogula hadlaya dadka madowga ah oo loo sheegayo in dadka cadaanka ay u arkaan inay yihiin dad addoome iyaga u ah gacantana ugu jira sidaas darteedna ay la gudboon tahay inay iyagu doortaan waddada saxan ay qaadayaan ee dabcanna waxaa lagu sheegaya maqaalka in mujaahidiinta alqaacida ay si guud garab taagan yihiin cid weliba oo ku dulman caalamka waxay doonaanba ha ahaadaane marka dadka madowga ah waxaa lagula talinayaa inay fadhiga ka kacaan caruurta ay dhali doonaan iyo kuwa ay awowayaasha u yihiin ee imaan doona aanay u horseedin inay kusii jiraan nolol dulli ah gudboontahay inay dib u xusuustaan hadalkii uu horey u yidhi malcolom x oo ahaa nin madow ah oo u dhashay dalka maraykanka ee markii dambena qaatay diinta islaamka lana baxay maalik shabaas kaas oo sheegay in xorriyadda ay ka xigto dadka amerikaanka ah ee madowga ah geerida taasoo dabcan ka dhigan in qofka haddii uu doonayo xorriyad iyo inuu ku noolaado nolol madax bannaan oo wanaagsan ay la gudboon tahay inuu dhiig daadiyo oo uu tadaxiyo iyo nafur sameeyo si uu markaas u helo hadafka uu hiigsanayo haddii uu isagu heli waayana dabcan waxa uu ku taamayay ee wanaagsan ee xorriyadda ah waxaa heli doona ubadkiisa iyo carruurtii ay sii dhaleen wadada keliya ayaad ku xorayn kartaan naftiina waa inaad qaadataan taladii shahiid malcolm x ee ahayd in qiimaha xorriyadda ay tahay geerida maqaalkan lagu daabacay majalada ummatun waaxida ee waxaa aad looga hadlayaa caalamka iyadoona ay aad usoo qaadanayaan warbaahinta reer galbeedka ee kuwaasoo canaawiin ra'iisiga ka dhigtay in alqaacida markii ugu horreysay ay ka hadashay ee banaanbaxyada ka soconaya dalka maraykanka ee ka dhashay tallaabadii sarkaal caddaan ah oo ka tirsan booliiska maraykanka uu sida xun ugu dilay george flid oo ahaa muwaadin amerikan madow ah kaasoo internetka lagu baahiyey muuqaalada isagoo leh ma neefsan karo sidaasna ku dhintay ugu dambayntii waxaana markii uu muuqaalkaas ku baahay baraha internetka dalka maraykanka ka bilowday banaanbaxyo aad u waaweyn kuwaasoo ilaa hadda soconaya islamarkaana saameyn ku yeeshay siyaasadda dalka maraykanka donald trump madaxweynaha maraykanka oo dad badan ay filigeen in si degan uula tacaamuli doono carada shacabka maraykanka ayaa uga daray amerikaanka caraysan wuxuuna sheegay inay yihiin dad tuuga ah oo ay la gudboon tahay in awood iyo xog looga hortago warbixin ku aadan maqaalka lagu qoray majalada ummatan waaxida ee ay soo saarto mu'asasada warbaahineed ee saxaab wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan sii ambaqaadaynaa xukun dil ah oo lagu fuliyey laba xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa shalay ka dhacay fagaara ku yaala degmada ruunurgood ee gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah ragga xukunka lagu fuliyey wuxuu ka mid ahaa maamulka hirshabeelle gaar ahaan qaybta garoonka diyaaradaha ee jowhar haddaba qaadiga ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunkan bismillaahi raxmaani raxiim ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda ku dhaqanka shariicada islaamka horteeda la keenay ninka la yidhaahdo axmed maxamed foodey ba'diisu taha afartan iyo afar jir asagoo lagu soo eedeeyey inuu ka shaqay jiray baqaar ku yaal ayraboorka jawhar dhexdiisa kana ahay furahaaye annii uu qaadan jiray bishii laba boqol oo dollar kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay axmed maxamed foodey wuxuuna ku jawaabay haa waa ka shaqay jiray waxaan ka shaqeeyey muddo shan bilood ah waana jirtaa arrintaas maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwaddii iyo jawaabtii oo qiraal ah annii ay u bandhigtay shariicada islaamka waxay xukuntay xukun xadduriddo ah oo ah in la dilo wuxuuna ku sugnaaday qiraal waxaana loo cuskaday xadiidkii nabiga sala allahu calayh wasalama man badala diinahu faqtuluuhu waxaa haddana maxkamadda horteeda la keenay cabdi daahir xiireey da'diisu tahay labaatan iyo lix jir deegaankiisu yahay jacar iyo dargaan asagoo lagu soo eedeeyey inuu la shaqay jiray ciidamada dowladda ridada ahayna askari milateri ah wuxuuna la shaqeeyey muddo toddoba bilood ah maxkamaddu waxay weydiisay oy jawaab ka dalabtay cabdi daahir xiireey wuxuuna ku jawaabay waan la shaqay jiray ciidamada dowladda riddada waxaana ahay asgari qaybta milatariga ah waxaana maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwaddii iyo jawaabtii oo ah qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay xukun xadduriddo ah oo ah dil waxaana oo ku sugnaaday qiraal waxaana loo cuskaday xadiidkii man badala diinahu faqtuluu
waxaynugu soo maqan qodobo kale hase ahaatee markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey cudurka corona virus waxaana halkan ka soo jeedinayaa wariyaheenna cabdifataax maxamed qaasim ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا cali aadan ee wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona haddaan eegno ee waxaan ku bilaabaynaa dalka maraykanka ee guud ahaan dadka maraykanka ah ee uu cudurka ku dhacay tiradooda waxay gaaraysaa laba milyan boqol labaatan iyo lix kun afar boqol afartan iyo toddoba qof dadka u dhintay tiradooda waxay gaarayaan boqol toban iyo toddoba kun iyo soddon iyo kow qof kaysaska cusub ama dadka ee ugu dambeeyey maanta uu ku dhacay waa sagaal kun shan boqol labaatan iyo shan qof labadii saac ee ugu dambeysay waxaa dalkaasi maraykanka cudurka korona ugu dhintay laba boqol iyo toban iyo shan qof dalka baraaziil guud ahaan dadka uu ku dhacay cudurku waa siddeed boqol soddon iyo kow iyo lixdan iyo afar qof tirada guud ee dadka ee u dhintay waa afartan iyo kow kun sagaal boqol konton iyo laba qof kaysaskii ugu dambeeyey ee maanta ee dadka uu ku dhacay waa kun boqol lixdan iyo laba qof saacaddii ugu dambeysay dalka baraaziil waxaa cudurka korona u dhintay konton iyo shan qof dalka ruushka guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay cudurkaasi waxay gaarayaan shan boqol iyo labaatan kun boqol labaatan iyo sagaal qof guud ahaan tirada dadka uu ruushka ka dilay waa lix kun siddeed boqol labaatan iyo sagaal qof kiisaskii ugu dambeeyey waa siddeed kun toddoba boqol iyo lix qof saddexdii saacee lasoo dhaafay waxaa dalkaasi ruushka cudurka korona ugu dhintay boqol toban iyo sagaal qof hindiya cudurku wuxuu ku dhacay guud ahaan saddex boqol toban iyo toddoba kun saddex boqol lixdan iyo siddeed qof tirada dadka uu dalkaasi ku dilay waxay gaaraysaa sagaal kun boqol iyo sagaal qof kiisaskii ugu dambeeyey waa toddoba kun toddoba boqol lixdan iyo shan qof saddexdii saacee lasoo dhaafay waxa uu dalkaasi hindiya ku dilay covid nneteen laba boqol toban iyo sagaal qof u k ama ingiriiska guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay cudurku waa laba boqol sagaashan iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo shan qof tirada guud dadka uu dilay waa afartan iyo kow kun lix boqol lixdan iyo laba qof kiisaskii ugu dambeeyey ama dadka uu soo ritay saacadihii lasoo dhaafay waa kun afar boqol labaatan iyo shan qof saddexdii saacee lasoo dhaafay waxa uu dalkaasi hindiya cudurku ku dilay boqol siddeetan iyo shan qof ugu dambayntii dalka talyaaniga tirada guud dadka uu ku dhacay cudurku waa laba boqol soddon iyo lix kun lix boqol konton iyo kow tirada dadka uu dilay ee talyaaniga waa soddon iyo afar kun saddex boqol iyo kow qof kaysaskii ugu dambeeyey waa saddex boqol afartan iyo lix qof labadii saace lasoo dhaafay wuxuu talyaaniga ku gallaaftay cudurku toddobaatan iyo sagaal qof قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا لو كان ذخرك صالحا ما خفته لكن حملت من الذنوب ديونا الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا dhulka soomaali galbeed waxaa ku baahayaa qowmiyadaha itoobiyaanka ah warbixin ku saabsan waxaa noo haya maxamed cali aadan waxa ise soo taraya qayladhaanta ka soo baxaysa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka iyo xabashidu inaga haysato ee soomaali galbeed waxaa aad looga cabanayaa qowmiyadaha itoobiyaanka ah ee lagu deegaamaynayo dhulka kuwaasoo haatan ku dhow inay liqaan soomaalida cabdisataar oo ka mida dadka degmadaas ku soo barbaaray ayaa sheegaya in qowmiyadda amxaarada ay dhibka ugu weyn ku hayso dhulka anugu wax badan baan ka fiiriyey oon dhib- siyaabo fara badan baan ugu fiirsaday dhulkeenna qowmiyadda axmaaradu ujeedooyin fara badan bay ka leedahay inay noqoto kuwa mustaqbalka iyagu u dambeyn doona iyagu sida isku wadaan waxay u aaminsan yihiin dhulkan in iyagu dhulkooda yahay dadkan kalena soomaaliduna yihiin dad reer guuraa ah haddaad tagto magaalada jigjiga maalmaha ay iyagu holidheyga ku jiraan ciidaha kiristanka magaalada jigjiga waxaad dareemaysaa inay magaalo damsan tahay magaalo aan maaragtay dadkeedii inuu ciido ku maqan yahay aada dareemayso ayay magaaladu noqonaysa magaalo axmaaray oo keenaysa dadka shacab dadka kale waxay noqonayaan dad meel meel socdo minority ay noqonayan waayo haddaad tagto magaalada suuqeeda dadka ganacsiga haysta dadka haysta ganacsiga meesha dhaqaalaha meesha u sareysa iyo meesha u hooseysaba waa wax iyaga gacantooda ku jira wuxuu ka waramay habka ay qowmiyadan ku timid dhulka soomaalida qowmiyaddani waa qowmiyad jeer hore inoo imaatay dhulkeenna imaatay waa qowmiyad inoo dowladeysay oo dowladnimo inoogu imaadeen boqortooyadii xayla salaasi iyo ka hor mingiste dalka waxaa waa la keeni jiray waa lagu beeri jiray waa la keeni jiray qofkii imaada lacag buu ku heli jiray waayo muxuu imaanayaa shaqaale dowladeed buu ku imaanaya oo xafiisyo dowladeed buu ka shaqeynaya yes lacag buu ku helaya halkaas wuxuu ku imaanayaa ciidan oo ciidan ahaan bay ku joogi jireen ciidanka reerkiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa imaan jiray waxaa kaloo imaan jiray arusyaabo kala duwan bay imaan jireen marka waa qowmiyad ku beerantay guryaha iyo dhululka iyo waa horqabsaday in qowmiyadaha itoobiya lagu beero dhulka soomaalida waxaa dowrka ugu weyn ka cayaaraya kiniisadaha waxay ku baraarugsan yihiin ama ay fikir waxaa jira kaniisaduhu ay wadaan oo ah dhulkan in lagu camiro dadkan waayo iyagu waxay inoogu imaadaan inay wax inaga bedelaan inaga waa ninka qofka xabashiga ah inuu wax inaga wax inaga bedelo isbedel inuu sameeyo oo muujiyo waxa uu yahay iyo kaniisadihiisa iyo diimihiisa ayuu inoogu imaadaa inaga laakiin isbedel kuma sameyno waxaana kala faa-idin tusaalahaan haddii aad aragto adaad tagta magaalada ama magaalooyinka ay joogaan meherada aad leedahay ama cunto ha ahaato ama hilib ha ahaado lagama yaabo in wax kaa gato ganacsi aad leedahayna wax kama gadanayn cunsurinimada macnaha heerka ay ka joogaan inagu tooda waan camiraynaa ganacsigiisa horumar baan ku sameynaynaa waan ka gadanaynaa wax walba marka waa qowmiyad ina haysato sideena inoo haysata oo inaga tira badatay in ganacsiga amxaaradu ka hormaro kan soomaalida waxaa ugu wacan hal arrin
sababtaan aaminsanahay inay ka dambeyso wuu ka bacraqiisan yahay ka soomaaliga sababta ka soomaaliga waxaa weeye canshuur dhaaf ma helo waxaa weeye waa kontrabaan wixiisa waa niman la dagaalamay tusaalahan soomaaliya kasoo gelinaya wajaale markaad kasoo geliso waa soo burmudeyneysaa waxaad sameyneysaa dhaqaala kaaga baxaya waad wareejineysaa adoo rafaaday oo gaarigii kharashkiisi kharash la-a kusoo baxay oo lagu soo laaluushay ayuu jigjiga imaanaya shaatigii marka kan xabashayga ah uu siinayay uu siinaya shan boqol oo bir adiga marka lafihiibu shan boqol kugu imaanaya waa dad waxaa weye loo sahlay wey ganacsiga ama maalgelin helay ama hadda uu shan boqol yahay next dhow waxaa weye waa waxaa weye waxaad ku helaysaa afar boqol ama saddex boqol marka sidaa daraadeed ka soomaaliga ganacsigiisu waxaa ku imaanaya bankan marka inuu kaco ayaa qasab noqonaysa kana uu mar walba hormaro qowmiyad kale oo dhabuub la yidhaahdo ayaa iyana dhibaato weyn ku hayso magaalada qabridahare sida uu sheegayo cabdisataar magaalada qabdaare waxay u joogaan inta badan dadka reer qadaare wey dhulolkii inta badan waxa laga yaabaa way la falgaleen ama waa waa la riixay waa laga qaatay hada magaalo qabdaare waagii hore suuqa iyo laybanka hore haysan jiray laakiin hadda dhinac dambe isugu wareegeen wayna tirsan yihiin wayna ku yaraadeen laakiin magaalada qabdaare waxaa dhibaato ku haya qolo kale oo la yidhaahdo dhabuub oo ninkii hore ra-isul wasaaraha marka kuwaasaa dhibaato ku hayo magaaladii foolxumo wadooyinkay wada taagan yihiin meelahay fadhiyaan dhismayaashii marka dhibaatada haysata soomaalidan waxaa weye tusaale ahaan ninka fundigahe soomaaliga ee qabdaare jooga jornaatiga maalintii uu ku shaqeynaya waxaa laga yaabaa inuu noqdo lacag ka qaalisan kan kale ee meesha fog ka imaaday tusaalahaan hadduu ka soomaaliga ku shaqeynaya boqol bir kan wuxuu ku shaqeynaya konton bir marka ninka soomaaliga ahaa ee doonaya in wax loo dhiso ama dhismo raadinaya kanuu qaadanaya sababta uu ka bicraqiisan yahi marka way kusoo bateen way isu yeedhayaan haddaan anigu rabo inaan guri dhisto shaqaalahan aan u yeedhanaya guriga ii dhisaya mar walba waxaa raqiisan qolada ajaanibta qolada ajnabiga ah raqiisan farsamo yaqaankii fundigahe ninka farsamo iskaleh iyo kan maxay ahaydey injineerka aba soomaaliga wuu ka raqiisan yahy oo ninkii qadaare qadaare udhashay magaalada udhashay wuu ka raqiisan yahy marka ninkii maanta rabay in guri loo dhiso kii soomaaliga ahaa markuu isku xisaabtiis isku dhufsado ninkii rabay in wax dhisto kanaa danta ugu jirta shisheeyaha kiibuu yeedhan marka iyagiina way isu yeedhayaan xaggee isaga yeedhayaan awaasi iyo meela aan la aqoonin oo ay ka imaadaan way kusoo badanayaan ninks markaad magaalada aada u soo baxdo subaxii magaalada qabdaare suuqeeda markaad imaato wadooyinka saa u fadhiyaan camirin waxaa jira kuwo xabashi ahoo marka maherado ku haysta oo wadada subaxii canjeerada xabashida kariyo oo fuulkii iyo wixii marka bannaankay ku cabaan bunka iyo boqol boqol iyo tiro ka fara badan oo madax timahooda intay saa u marmaroojiyaan faalxumadooda dad arag magaalada marka bilicdeeda xataa xalaynayaan oo dilayaan marka magaaladaas inuu waxa ugu daran aan ku arkay waxaa weeye waa qoladaas la yihahda dhuguubta waa magaalada qabdaare qowmiyadaha kiristanka ah ee itoobiya waxay kiniisado dhowr ah ku leeyihiin dhulka soomaali galbeed
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay degmada saako waxaa ka dhacay munaasabad lagu xirayey marxaladda koowaad ololaha tarbiyeynta ee ka socda walaayada jubbooyinka boqolaal arday ah oo wax ka barata saakow ayaa ka faa'iidaysatay ololahan munaasabadda ayaana waxay ahayd mid bandhig ah taas oo lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين والآن أرحب بالميكروفون كلمة مدير الد- مدير الدورة فمرحبا بك أيها المدير الحمد لله الذي ختم الرسالات بالإسلام والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم والكتب بالقرآن الكريم وجعل العربية لسان هذا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون الحاضرون في هذه المناسبة العظيمة مناسبة اختتام حملة تعريب الأمة الإسلامية في مدينة ساكو أحييكم أولا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم أقدم الشكر لمسؤولي ولاية جوبا الإسلامية ومن حضر في هذا الاجتماع أيها الحفل الكرام كما سبق علمكم بأن ولاية جوبا الإسلامية أعلنت سابقا عن انطلاق حملة واسعة الانطلاق حملة واسعة الانطلاق لتعريب الأمة والعناية باللغة العربية وجعلها لغة الحياة وأمر الناس بتعلمها فاستجاب ذلك جمع غفير من سكان مدينة ساكو واتجهوا إلى مراكز تسجيل الأسماء حتى وصل عددهم إلى 352 شخصا ثم امتحناهم لنعرف مستواهم وانقسموا إلى ثلاث مستويات مستوى الأول ومستوى الثاني والثالث وكانت الدراسة في يومي الخميس والجمعة في الفترة المسائية صباحية للذكور والمسائية للإناث واستمرت الدراسة على ما يرام وتمت على أتم على أكمل ما يرام ثم بعد انتهاء هذه المدة وضعنا لهم امتحانا امتحان النهائي أو الأخير وكان المشاركون في هذا الامتحان 204 وعشرون تلميذة وتلميذة وهناك متفوقون ومتفوقات في الامتحان وسنرى إن شاء الله تعالى عند توزيع الجوائز بإذن الله تعالى وخاصة البنات هن أخذن الدور الأول والثاني والثالث غالبا وأخيرا فلكم مني التقدير والاحترام ومن الله الأجر والثواب على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب الآن بالميكروفون تلميذا من تلاميذ الحملة ليلقي علينا كلمة حول التعليم فمرحبا بك أيها التلميذ أحييكم أولا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكرام كما تعلمون جميعا أن الله تعالى جاء بالإسلام والأمم غارقة في ظلام الجهل فكان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فكانت أول إضاءة في هذا الظلام الحالك ثم توالت أثرها الآيات المؤثرة بأن هذا الدين دين العلم فهو يدعو أهله إلى العلم وينفر- وينفرهم من الجهل وتحولت الأمة الأمية إلى أمة علم ونور فقال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالدين كله مبني على العلم العلم بالله وبدينه والعلم بأمره ونهيه فلا يعبد الله إلا بالعلم ولا يمكن أن تستقيم الأمة على المنهاج الصحيح إلا بالعلم أيها المسلمون في هذا المقام العلمي أذكركم بأن العلم أنواع منها المحمود كعلم الشرع وهو أشرف العلوم ومنها أيضا العلوم التي التي به قوام أمر الدنيا كالطب كالطب والصناعات النافعة ونحوها وعلم التاريخ ونحو ذلك العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما تسلم به عقيدته وتصح به عبادته فيتعلم معنى الشهادتين وما يناقضهما وحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا وأحكام الطهارة والصلاة إجمالا وإن كان له تجارة فعليه معرفة فعليه معرفة ما يحل وما يحرم في الجملة حتى لا يقع في الحرام وهكذا حتى يعبد الله على علم وبصيرة وأن الله أمر نبيه بطلب الزيادة من العلم فقال تعالى وقل ربي زدني علما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه اللهم علمنا علما نافعا آمين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزا الله على حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا جزاء وكثر الله غرارك وأما الآن وأرحب بالميكروفون تلميذة من تلاميذ الحملة لتقدم لنا كلمة تجاه اللغة العربية وأهميتها فلتتفضلي مشكورة ومأجورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها العلماء والأساتذة ووجهات العشائر والآباء والأمهات وكل من شارك هذه المناسبة العظيمة مناسبة اختتام حملة تعريب الأمة في مرحلتها الأولى أيها الحفل الكرام اسمحوا لي أن أقدم إليكم كلمة حول اللغة العربية كلمة حول اللغة العربية وأهميتها أيها الحاضرون والحاضرات نجد في القرآن الكريم آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية فقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وآيات أخرى عديدة أيها المسلمون اعلموا أن اللغة العربية شعائر دين ووعاؤه والقرآن لا يقرأ إلا بها ومن هنا فإن تعلم من لسان العربي لكل مسلم دائر بين الواجب والمستحب قال الإمام الشافعي على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده وعن عمر أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية وقال تعالى إن من أحب الله أحب رسوله العربي ومن أحب الرسول أحب العرب ومن أحبهم أحب اللغة العربية ومن أحب العربية عني بها فإن العرب خير الأمم والعربية خير اللغات والألسنة والإقبال على تعلمها من الديانة أيها الإخوة والأخوات إذا كانت لغة القرآن ولغة الإسلام بهذه المثابة بهذه المثابة فلا قرابة أن تكون مستهدفة من أعدائها فلذا علينا أن ندافع عنها فيما يتعرض له من مكر أعدائها وحربهم عليها سواء بشكل مباشر كالتصريح بعداوتها والتخضيض لمحوها من عقول أبنائها وقد قال قائلهم إنا لننتصر على المسلمين ما داموا يقرؤون القرآن ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية فيجب أن نزيل القرآن من وجوههم ونقتلع العربية من ألسنتهم ولكن الله خيب أمالهم وأفشل مخططاتهم مع ضعف العناية باللغة العربية من أبنائها وكل هذه التحديات التي تواجهها التي تواجهها فإنها ستبقى شامخة شموخ الجبال محفوظة بحفظ الله لكتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا ما حبيت أن أسمعكم لتشعروا ثم تنفذوا ما عليكم تجاه لوقتكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا جزاء وأرحب الآن بالميكروفون تلميذا من تلاميذ الحملة لتقدم لنا حوارا باللغة العربية والصومالية ونحن في انتظاركما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا زميلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي هل أنت مستعد للحوار معي باللغة العربية؟
كيف لا وأنا مستعد بالاستعداد هات ما عندك إن كان شيء إن كان لديك شيء يا زميلي اختر لنا موضوع حوارنا هذا المساء في هذه الحفلة العلمية أنت أولى باختيار موضوعنا كيف ترى أن نتحدث أهمية اللغة العربية؟
لا بأس فهذا الموضوع جدير بالحديث فيه ألا تعرف أن اللغة العربية هي اللغة الأصلية للشخص المسلم؟
نعم كلامك صحيح لأنها اللغة التي أنزل الله بها القرآن إذا لماذا لا يتكلم المسلمون باللغة العربية؟
لأن الكفرة لا يريدون أن يتكلم المسلم بلغة القرآن لماذا يا زميلي؟
لأن المسلم إذا عرف وفهم لغته الأصلية يفهم دينه ثم يأخذ أوامر الله ورسوله ويجتنب ما ينهى عنه دينه آه عرفت الآن الحقيقة المخفية في عدم تكلم المسلم باللغة
إذا ما وصيتك للمسلمين تجاه تعلمهم اللغة العربية
أقدم نصيحتي إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم أجمع أن يهتموا تعلموا اللغة العربية تعلموا اللغة العربية مع فنونها لأنها أصل الدين الإسلامية وشعائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكما والآن أرحب التلميذين ليتحدثا باللغة العربية والصومالية ونحن في انتظاركما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل لي أن أسألك سؤالا؟
نعم أسألني ما تشاء ما اسمك؟
اسمي سال آدم عثمان وأنت اسمي شمسة مع عبد الله كيف حالك يا أختي؟
على ما يرام وأنت كيف حالك يا أختي؟
أنا في حالي جيدا هل تدرسين باللغة العربية؟
نعم أدرس اللغة العربية أين تدرسين؟
أدرس مدرسة ابن عباس في مدينة الساقة وأنت وأنا كذلك كيف مستواك اللغوي؟
مستواي اللغوي جيدا جدا إلى أي حد تستطيعين أن تتحدثين بالعربية؟
أستطيع أن أتحدث بها إلى حد كبير حسنا حسنا إذا ما هي تعريف الكلمة؟
هي لفظ مفرد مفيد سواء كانت اسما أم فعلا أم حرفا مثل كتاب قام وقد ما هو المفرد؟
هو ما لا يدل جسم على جسم معناه حسنا ما شاء الله ما هو دور الأم في تربية الأولاد؟
أول على المسلم أن يختار أولاده الأم المسلمة التي تعرف حق ربها وحق زوجها وحق ولدها والأم التي تعرف رسالتها في الحياة والأم التي مواقعها في هذه المحن والأم التي تقار على دينها وعلى سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الأمة هي المصنع الذي سيصنع فيه أولادك وهي المدرسة التي سيتخرجون منها فإن كانت صالحة أرضعتهم السلاح والتقوى وإن كانت غير ذلك فكذلك وصدق الشاعر الأم, الأم المدرسة إذا اعتدتها أعتدت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحياء بالرأي أو رق أيهما يراق الأم أستاذ أستاذ أولى شغلت مآثره مد الآفاق جزاك الله خيرا الجزاء ولك أيضا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله للصالحين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، waxaan leeyahay marka hore waxaan u mahadinayaa allah allah kadib waxaan u mahadinayaa cid allaale ciddii soo abaabushay barnaamijkan oo ay u sarreyso xarakatu shabaab almujaahidiin makaatiibteeda waktina ku bixtay lama heli karin waxaa lagu helay waa shuhadada wiilasheenna haddii aanan jirin ee aan dhiig loo hurin ma gaarin maanta waxaan soo marnay wakti wadanka laleeyahay luqadda international waa luqada koowaad ingiriiska midda labaad talyaaniga carabiga mid saddexaad waxaan kaloo soo marnay inuu leeyahay carabi waa lagu tuugsadaa talyaanina waa lagu caytamaa ingiriisna waa lagu faanaa waxyaabaha aan soo marnay waa waxyaaba nala mara habaabiyey waa luqada koowaad ee internationalka ah waa luqada carabiga waa luqada u wareeyey hawna aadam ilaa maanta udhexayso waxaan kale waa wax la sameeyey ee dhexda la sameeyey luuqadahana ilaaha soo dejiyey marka waxaan leeyahay waxbarashadu maanta waxay maraysaa heerarkii caalamiga ah ee aan baranayno luuqadda carabiga ah taasoo ah luuqadii lagu soo dejiyey qur-aanka kariimka hadda ciddii aan luuqadda carabiga garanaynin ma filayo inay qur-aanka baran doonto ilaahay waxaan ka baryay nagaado naga jibiyo cadow naga qabto diinta noo qaweeyo waxa aan ku taagannahay oo sumcaddan iyo karaamada aan ku helnay waa kitaabka alle aan kor u qaadnay nimayow nin weliba cadowgu waa badan yahay waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado kitaab kor ha loo qaado jihaadka ha laga qaab qado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خير الجزاء ونور الله قلبك بالحكم والعلم الشرعي آمين والآن أرحب بالميكروفون كلمة مسؤول التجارية نائب التجار ألا وهو كوسو alxamdulilah uma xamdulilah uma xamdulilah waxaa ilaah mahaddiisa ah xafladdan sharafta leh macadka ibnu cabbaas dhexdiisa aan u fadhinno oo barashada luugadda carabiga ah yaa aad iyo aad muhiimad u ah sababtoo ah waddankan wuxuu soo maray marxalado kala duwan sida malqalbiyey uu sheegay annaga iskuulkanaa wax ku soo barannay waxaan la soo kulannay cimrigeenna maaragtay uu soo maray iskuulladanoo luqadda carabiga xisida macallinka carabiga uu xisada uu soo galo ardada daaqadaha ay ka foofaayeen oo maaragtay wax yar iskuulka ku haray intaasi waxay ahayd diidada barashada carabiga hadda waxaa maaragtay maalinaha ilaahay la soo gaarsiiyey in maaragtay maalinaha wax ingiriis la dhaho iyo wax maaragtay soomaali la dhaho ay ku yar yihiin oo barashada carabiga iyo diiniga ay u badan tahay waddankeena oo muslimiinta ah taasi alxamdulilah ilaah ku mahadsan teedi kale waxaan maaragtay maanaha xataa aan soo aragnay muddo dhow aan dheereen in maaragtay maanaha ardadii dugsiga haddayba maaragtay maanaha qur-aanka ay dhammeeyaan aabbo iyo hooyo ay u diri jireen dhinaca kenya iyadoo lala raadinayo barashada ingiriisiga ay leeyahay wiilka haddii uu hay-ad kugu shaqeeyo ama hay-ad shaqadeeda uu ku helo cidda intifaac badan ay ka helaysaa taasina maaragtay maanaha hadda aad iyo aad ayaa boqolkiiba markaan u kuurgalay aad iyo aad ayaa looga hormaray sababtoo ah dadku waxay u badan yihiin in dhanka diiniga maaragtay maalinaha ilmihiisa ay u bartaan marka taas waa ilaah mahaddiisa intaasi ayaan baruurijinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك آمين وأما الآن توزيع الجوائز للمتفوقين والمتفوقات فليتفضل مشكو في الامتحان فليتفضل مشكورا ومأجورا kaalinta koowaad umayma yuunus ibraahim waxaa ku xigta farciya sheekh abubakar cabdiradiif waxay gashay iyadana kaalinta koowaad gacantii la doonayay buundidii boqolkiiba boqol ayay keeneen kaalinta koowaad markaan leehay nambarka saddexaad israa cabdulaahi ibraahim iyadana waxay gashay kaalinta koowaad boqolkiiba boqol ayay keentay waxay mutaysatay abaalgudkan oo meeshaan ku qarsoon iyaduunbaa la arki doonta idaa furanaysa insha allahu tacaala waxaa ku xigta maymuuna maxamed cabdiraxmaan iyadana waa sidoo kale kaalinta koowaad waay gabadha kale xigta yaasmiin maxamed ibraahim iyadana waa saasoo kale gabadha kale ku xigta zahra xasan khaliif kaalinta koowaad waxaa ku xigta samiira ibraahim daahir samiira ibraahim daahir kaalinta labaad kaalinta labaad masre cabdinaasir cabdulaahi waa kaalinta labaad waxaa ku xigtay iqra cabdinuur iqra cabdinuur iqra cabdinuur abubakar cabdilatiif kaalinta saddexaad waxaa gashay aniise maxamed cali samiir ibraahim daahir ha gabdhahan hadda loo yeeraayo waa gabdhihii kaalimaha galay oo shalayna yimid halkaas ayay noogu dhammaatay tawsiicu jawaa'is waxaa kale idiin sheegay idin xusuusinayaa waxaa furmi doona dowro kale oo hal sana soconayso oo luqa carabiya leh ah waxaana la yidhaahdaa loo bixiyey dowrat alimaam alkhaliil bin axmed alfarahidi waa sheekhii luqa carabiya ku magacnaa waxa weye dowrat alimaam alkhaliil bin axmed alfarahidi waa dowro hal sana soconayso shahaada lagu qaadanaya markaad dhammaysaan insha allahu tacaala فلله شكري غزير العطاء
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي